deeqdan ooyeen iska jarta qaybo shalduwan ee raashinka iyo weliba bulshada danta yar aan ka deeqday dowladda talyaaniga iyo allah aan wakiiladay cutubka taakulaynta talyaaniga welibana deeqdan kuu faa-iideysaday boqol qoys oo ka nool degmada shangaan ee gobolka banaadir hiriiryaha xafiiska cutubka taakulaynta ee talyaaniga maxamuud xuseen kabtan mooge iyo weliba uuse faahfaahin ku biyey deeqda raashinka welibana saasoo kale uuse sheegaya in inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyo deersiyan deeqda raashinka anta dhimagna dhammaantii wada deersii doonaan deeqdan waa deeq yaroo kooban oo ka timid dowladda talyaaniga soo martay cutubka ciidamada talyaaniga waxaana ka soo shaqeeyey gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka xagga arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka dhammaan waa howl soo taxneeday haddana degmooyin badan la gaarayo gudoomiyaha degmada shangaane caweys sheekh maxamed iyo weliba uuse kuma hadnagay deeqda raashinka oo la deersiyey daddeerow boqol qoys oo danyare waana ka nooleyn degmadaas xarunta degmada shangaani oo maanta aan u joogno in aan wax yaroo kaalmo ah oo naga soo gaartay cutubka ciidamada talyaaniga ee soomaaliya garabka siiya qoysas danyar ah oo loogu talagalay raashin yar oo wax gaaraya hal bil ah inay nolol maalmeedkooda ku maareeyaan waana runtii waa uga mahad celinaynaa mar walba siday u garab taagan yihiin gobolka banaadir iyo dhammaan degmooyinka ciidamadan waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo asna isku howlay sidii ay kaalmadan usoo gaari lahayd maamulka degmada shangaani qoysaskana sidii loogu talagalay u gaartay waana